magaalada baraawe ee caasimada dowlada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba maalimohogon la kulantay roobab culus oo si isdabaroogeen ka gubadayeen muddo saacado badanee taasoo saameyn biliiran ka weelatay noolala dadka ka dhaqan magaalada gaar ahaan qoysaska ka jaraan xerooyinka barakacyaalka ee gudo degmada iyo oo lakuduulow xaaladaas adag maamulka degmada iyo weliba use kormeer guud use kasuubiy kaamamka barakacayaalka ee ka yaalaan magaalada kormeerkana weliba hogaamiyey gudoomiyaha degmada iyo oo markaas weheliyayeen xubno ku tirsan golo deegaanka ee degmada mas-uuliyiinta maamulka iyo weliba sigaar ee ambogadana xeraya angnugul ee markaas roobkuusa saamay kaamamka si markaasi oan ogaadaan xaalado dhabta ee markaas yo ka sugnayn qoysaskaas wayba sigaare diirada lansaaray baahiyo degdega ee markaas ku jara goobagaad sadaa hoyga caafimaad biyo nadiifa iyo weliba cunayaraanta gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed iyo mas-uuliyiinta qaybta ku haytay kormeerka iyo wayba sharaxaad ku biyana ujeedkio muhiimada lakulahay waxaan booqasho ku marnay dhammaan barakacyaasha kaaluunka degmada baraawe oo aan hubinaynay roobabka sida ay saameynta ay ku yeesheen iyo sida dadka ay noloshoodu tahay runaantii kolley dadkaasi dhibaato badana haysato ilaahay subxaana wa tacaala oo dadkan ay addoomo u yihiin inuu ka dulqaadaan rajaynayna hadduu ilah yirahdo insha allahu tacaala intaa kadib waxaan leenahay dadka maaragtay deeqbixiyaasha iyo hay-adaha samafalka arrimahan oo ama hay-adaha gargaarka iyo dadka muxsiniinta ah iyo dadka ganacsatada ku dhaqan degmada baraawe iyo waxaan isleeyahay iyo jaaliyadda ka soo jeeda degmada baraawe iyo soomaaliya o dhanba waxaan u sheegaynaa dadka inay kaalmo u baahan yihiin noloshuna meesha ugu hooseyda ay ka marayso hoygii oo maanta qaabdaran yahay ona halkeeda dhig marka insha allahu tacaala dadkaas in aad insha allahu tacala usoo gurmataan ayaan rajeynayna annagana insha allahu tacaala dadkeena reer baraawe waxaan isku dayanaa hadii ilah wax allaal wixii la tari kara in la taro wixii awooda insha allahu tacala laakiin dadkii ilaahay wax siiyey waxaan leenahay dadkan kaalmay idinkaga baahan yihiin sidaa u jeedinba waxaan kormeer ka marnay kaamuunka ku yaala kaamuunka degmada baraawe guud ahaan aan soo kormeernay sida xaaladahooda iyo roobka iyo si u saameeyey sidaa aragteenba aad iyo aad yaan usoo kormeernay noloshooda iyo xaaladda siday ku nool yihiin maadaama gudoomiyaha fursad noo siiyey in maanta ay si fiican aan usoo kormeerno koomamkii warbixin ka bixinaya kaamamkaas oo baahidaas iyo waxaas ku jiro inay hay-adaha samafalka ay ku howlgalaan koonfur galbeed inay si guud ahaan ay usoo eegaan kaamamkan kormeer guud aan ku sameynay kaamamka ku yaala magaalada baraabe annagoo ah tiim uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada baraawe mudane cumar cabdulaahi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada binti iyo annagoo ka kooban dhowr xildhibaan oo golaha deegaanka degmada baraawe ah ujeedkana wuxuu ahay la gurgalaye kaamanka barakacyaasha ay ku nool yihiin magaalada baraawe maadaama haweenadii lasoo dhaafay ee roob xoogan oo magaalada baraawe ka da-ay sidii loo ogaa lahay dadka ee waxyeelo kasoo gaartay ee u baahan gargaar degdeg ah sida bacyaal oo kale waxyaaba lamid ah arrimahaasaa la kormeerayay dhowr kaamamaa tagnay maamulka degmada baraawe iyo wada dadaalo laka garab surmow dadka danyarta ee ka nolan kaamamka magaalada kiyaalaan